dagaal baa ka dhacay marko maalinta saddexaad ayuu socdaa daraafi galabti iyo shalay maantana dagaal culusaa dhacay sida aan sheegayo dhimisho oo sida aan maqlaayana dhimisho waa la ii sheego labada dhinacba ah marka nasiib xunba waayo dagaal wax badan soo bixi maayo oo dad aheed oo walaal ah oo hadda macna ay isku dilay aanan aqoonin oo iska socdo marka aad iyo aad baan ugu xumahay arrintaas waa su-aal aad u fiican waxaan ku leeyahay heshiis dab ah ma dhicin wadahadal xamal i meelaha lagu qabqabtay way jiraan heshiiska qaarkood laga been sheegay oo wasiirkii oo dastuurka caqaali u meelaha ku sameeyey laakiin aan xamar aan wax ka baxsayan waa jiraan waxaasoo dhan run ahaantii sabti kama turjumeynin marka nasiib xumo waay marka in hadda xilliga la joog hadda dagaalka uu bilaabto wax badanaa lasoo dagaalamay dagaalna inuusan hadda maanta laga oo daayada laga gaarin waa la ogey hadda magaaladu ku fidaya sida hadda la iisheegay markii hore ma xaafada dhinaca galbeed xigta buulishaan ayuu ka bilaabtay sharo halkaasu ku ekaayo hadda ilaa gudahayna xaafada ka dhacayna la iisheegahaya marka dagaalka joojiya le waxaan kala kustaaro ka faa'iidaysanaya waxaan leeyahay lamada reer run ahaantii hadday sabti ugu talagalaan in la heshiiyo lama heshii weyne mas-uuliyiin ay leeyihiin heer qaran iyo heer koonfur galbeed culamaauntiin ay leeyihiin aqoon-yahan ay leeyihiin waxaan ugu baaqayaa diinka baxaayo jurid baa naga saaran labada reer waxaan leeyahay dadkooda macquulka ahlulxalli walcadliga ah arrintaas inay u kacaan aynan